magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qaranjebinayeen in ka badan lix boqol lixdan iyo shan arday oo dhammaysatay fasalka layo iyo tobanaadkana aflaxay mu'aasasada imaamu shaafici munaasabada lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka mu'aasasada aqoon-yahano bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale agaasimaha qeybta waxbarashada mu'aasasada imaamu shaafici maxamuud salaad cali ayaa ka waramaya ardayda qalinjebisay sana dugsiyeedkan hadda dhammaa lagu jiro oo lasoo ardadan ay foonfoorka dhiganayeen laba kun labaatan afar labaatan iyo shan foonfoorka tiradu waxay ahayd toddoba boqol iyo siddeed arday waxaa gudubtay lix boqol lixdan iyo shan arday u dhiganta sagaashan iyo saddex dhibic sagaal waxaan aad iyo aad ugu hambalaynaynaa ugu faraxsannahay ardayda gudubtay wujuuhda qiimaha badan oo horteenna fadhida fasalka siddeedaad oo asna imtixaanka shahaadada galay waxay tiradooda gaaraysay siddeed boqol shan iyo toban arday waxaa gudbay toddoba boqol sagaashan siddeed arday waxa waxaa dhacday keliya toban iyo toddoba arday qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey heerka ay soo gaareen waxaa idin bilaabanayo nolol cusub maalintii wixii ka dambeeyo ma dhici doonto in lagu kontaroolo wakhtigaaga mas-uuliyaddii aan anaka haynay mas-uuliyaddii aan u hayn waalidiinta maanta idinkaa idinku wareejinay ma aha oo keliya maalin lagu farxo balse waa markhaati muujinayo dadaalka samirka iyo halganka ardayda macallimiinta waalidiinta sidaa darteed soo dhowayntiinnu waa qayb muhiim ah dufcaddan ayaa dufcaddii labaatanaad ee ka aflaxday mu'aasasada imaamu shaafici tan iyo markii la aasaasay